bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan kusoo dhawaada qodobada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya jenaraal abubakar xuut oo kulan ku yeeshay magaalada beledweyne si loo xaliyo khilaafka ka taagan beledweyne dowladda hoose magaalada gaalkacyo kaashanaysa shacabka ayaa xoojinaysa dib u hogelinta xarumaha caafimaadka gaar ahaan goobaha hooyada dhallaanka wafdi ka socday guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir oo kormeera dhismaha waddada isku xirta hobyo iyo gaalkacyo iska kaashana dhismaheeda shacabka gobolka mudug qiimaha qudaarta noocyada kala duwan ee magaalada jowhar oo kor u kacday kadib markii ay saameeyeen fatahaadaha roobabka iyo anyaxa xabaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka waxaa saxisay adeegsiga talaalka lagu hortega cudurka covid sagaal iyo toban subax wanaagsan mar kale waa sabti taarikhna ku beegan tahay labaiy tobanka bisha labaiy tobanaad sanadka labada kun iyo labaatanka u diyaar garooba qodobada aad dhegeysateen oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ee jenaraal abukar xuut ayaa kulan ku yeeshay magaalada beledweyne si loo xaliyo khilaafka ka taagan magaaladaasi wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ee jenaraal mukhtaar xuseen afrax ayaa kulama kula yeeshay duleedka magaalada beledweyne jenaraal abukar xuut si loo xaliyo khilaafka ka taagan maamulka cusub ee hirshabeel gaar ahaan magaalada beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagan ay ka jireen khilaafyo hareeyey kulamadan ayaa waxaa xal loogu raadinayay sidii madaxweynaha maamulkaas hirshabel u tegi lahaa magaalada beledweyne taasoo lagu doonayo in lagu caleemo sarase ahaatee qaar kamid a bulshada deegaanka oo ay kasoo horjeesteen jenaraal abukar xuut iyo wasiirka waxaa kulan ku heleen qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ay kaashanaysa shacabka magaalada ayaa xoojinaysa duuhogelinta xarumaha caafimaadka gaar ahaan xarumaha hooyada dhalaanka waryahaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa nooga soo diray gaalkacyo waxaa muddooyinkii u dambeeyey laga waday guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug dagaalo ku aadan sara u qaadista adeegyada dhanka caafimaadka ay u baahan yihiin bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada galmuduga kuwa intooda badan la xidhiira ilaalinta fayadhowrka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka wadajir m c h waa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada gaalkacyo islamarkaana kaalin muhiim ah ka qaata in si lacag la-aan ah adeegyo caafimaad ay uga helaan hooyooyin iyo caruur soomaaliyeed kuwa intooda badan aan awoodin dhaqaale ku baxaya adeega caafimaad ee ay u baahan yihiin doctoresa yurub cabdulqaadir sheikh oo ka mid ah howlwadeenada caafimaad ee wadajir m c h ayaa warbaahinta qaranka uga warbixisay adeegyada caafimaad ay bulshada ka helaan heerka ay gaarsiisan yihiin iyo baahiyada weli ay u baahayn in laga caawiyo m c h kaasi wuxuu ku yaalaa i d b s dhexdood xataa waxaa looga yimaadaa degmooyinka magaalada ku yaala bugaagta oo arki kartaan rajistarada bishii nambarka lagu qaabilo ugu yar oo caruurta iyo dadka waaweyn marka laisku daro qof baa lagu qaabilaa bishii oo degmooyinka kala duwan iyo xaafadaha ka yimaada adeegyo badan bay bixisaa qaybtu adeegyo badanna way ka dhiman yihiin oo tabartu ay keentay waxaan sameynaa oo kaleeto ilmaha nafaqadaradaha oo kaleeto waa lagu qaabilaa wixii jiif u baahanoo complication aadalana isbitaalkan horfeergaraynaa isbitaalka kale markaan wax urifeergaraynayno waxaa noogu dhibka badan waxay tahay inaanan ambalaas haysanin aan ku rifeergarayno i d b s baan ku dhexnaalnaa hooyo dhiigbaxaysoo kaleetaa naloo keenayaa shaybaar malihin h b maahane aan qaadno markaas hooyo caadiyo normal aan ku baarno ayadana haddaan dabcno inaan rifeergarayno ambalaas ma jiro markaas kabacdi waxay noqona inaan gaari raadino waana xaalad aada culus waa dhibaatooyinka ugu badan caqabadaha m c h ka haysto laakiin normal deliveriga waa sameynaa hooyooyinka uur kale waa lagu qaabilaa kuwa dhala waa lagu qaabilaa caruurta waa lagu qaabilaa dadka waaweyn waa lagu qaabilaa waxaan shaqeynaa subaxii hal saac ilaa sideed saac kabacdina waa la xiraa baahiyo badanaa jiro hadda oo qolkan hadda deliverigoo kaleeto waa arki doontaane aada u yarya masquulku dhex taalla ma lah adeeg yacni hooyo dhalaysa loogu talagalay ma laga dhex heli karo sababta waxa keena waxay tahay baahi jirto markaas aan la kofargarayn karinin bisha casoo kaleeta hadda waxay isku dayeen inay dhisaan qarashaadka waxay dheen lagu dhisi lahaa waa u haynaa laakiin dhul uma hayno dhul waxaa jira naga dambeeya haddii dhulkaas waxay dheen bulshadu la timaado ama maamul la yimaado annagana waxaan isku daynaa inaan qaybtan dhalmadoo kaleeto ku ballaarino cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wafdi ka socday guddiga gaadleyda gobolka banaadir ayaa kormeeray dhismaha waddada isku xirta hobyo iyo gaalkacyo iska kaashanaya qeybaha kala duwan ee gobolka mudug waryahaga baashe cali xaashi ayaa warkan nooga soo diray hobyo wafdigan ka gaadidyada gobolka banaadir islamarkaana qayb ka ahaa dadka taakuleeya dhismaha waddada gob ee suxurta gaalkacyo iyo hobyo ayaa booqday halkay marayso wadada isku xirta gaalkacyo hubyo ee gob guddiga ayaa ku wareejiyey howlwadeennada gob gaari lagu talagalay in lagu qaado mas-uuliyiinta gob ee isxilqaamayaasha ku howlan dhismaha wadadaasi cumar salaad cilmi hantidhowraha gob ayaa kaga mahadceliyey guddiga taageerada ay siiyaan gob isagoona kaga warbixiyey halka shaqada ay marsiinayaan waxaan idinku soo dhaweynaynaa si kaliya laawax innagoo ah guddigii gob iyo shaqaalihii gob marka kale waa xarunta hadda aanu degannahay ee culguula marka aada iyo aad bay farxad noogu tahay inaad maantay halkaan noogu timaadaan annagoo aad iyo aad mataqaanaa si sharaf le idiin soo dhaweynayna kuna faraxsan imaasha aad noo timaadeen waayo dadka badankiisa waa nooga duwan tihiin muddo dheer baadna taageerayseen baabuuraad noo gadeen cagaf baad muxuu ahaa cagafkii ugu dambeeyey nus baad lacagtiisii bixiseen haddii eydkaa oo cagafyada ugu muhiimsan booyad weyn waddada rushaysa ayaad hore noogu iibiseen maantana waxaad soo iibiseen gaariga kan halka kan ka muuqda oo haddii ilaahay kuu rooyahay leylada ah ayaad kii hore markuu naga gaboobay ayaad noo soo iibiseen baryahan waxaa odhan karnaa adinka ayaa weya naaska irmaano gob u irmaano dadkii dibadaha lafdhawar u ahaa dadkii dibadahana waxaa ku dhacay cudurkii axabuqli karoonaha ku dhacay waana tegi waayo cabdulaahi cali gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir iyo qaar ka tirsan wafdiga la socday ayaa bogaadiyey shaqada gob ayakoona ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya tan dowlad goboleedka galmudug inay qaybtooda ka qaataan dhismaha waddada su xirta gaalkacyo hobyo
waxaanu ku soconnay martiqaad aan ka helnay madaxda gob sir aanu xamar ku galnay hotel saxafi international ayay nagu martiqaadeen inaan nimaano goobtan waxaan ku soconnaa siddeed xubnood oo guddigaas gaadiidleyda gobolka banaadir ee reer galmudug ka kooban waana la soo diray raggii lasoo soo xilqaamay baan nahay dad badan baa dhaqaalaha wax ka bixinayay sadaqo ula baxayay annagu qaar baan garanayn inay halkaas waddadu jirto iyo inay qiblada jirto iyo inay xagga kismaayo jirto aan garanayn baa waddada ku bixiya xoolaha kaga mahadcelinaynaa sida aad maaragtay shaqadaan aad u heysiin haddaanan hoosha qaba lahayn oo inta meel istaagtiin aanan waxba qaba lahayn annakan ma aanan imaanin jidkana maanta meesha uu joogo iyo meesha uu maraya ma uusan mari lahayn markan waxa weeyaan waxaa adduunka ugu fiican waxaad hormarsatay dekadda hobyo waxay dhiirinaan iyo dhismaheeda iyo hoosheeda ay aad u bilaabanaysaa oo dadka ay jeclaysanayaan oo qof kasta oo hadda ka maqan uu imaanayaa marka jidkaas la geeyo magaalada gaalkaayo qof kasta waa imaanaysaa walbaba wixii aan bixin jirnay insha allah waxaan ballan qaadaynaa annagoo aan guddiga gaayida gobolka banaadir inaan intii aan bixin jirnay in ka badan aan keeni doono insha allah waxba ku sheeganayna aan maaragtay aan ugu yaraan xataa shidaal ka bixi karin oon dhaqaale ku bixi karin dowladdaas waxaan ka codsanaynaa waddada gaalkacyo iyo iyo iyo meesha la yidhaha hobyo inta ka dhexaysa wixii maanta ka dambeeyana iduu nagala wareegi doonto inta dhiman inay dhammaystiraan dowladda kaloo federaalka ah ra-iisul wasaare rooble iyo farmaajo iyo ragga hadda maamulka haya xoolaha ilaahay uu u dhiibo soomaaliya leedahay xaqeeda ha laga hela inta beesha calaxaashi warbaahinta qaranka hob
qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan ee magaalada jowhar ayaa kor u kacday kadib markii ay saameeyeen fatahaada soo laalaabtay roobab iyo anyaxa waryahayga cabdiraxmaan xuseen wadani ee haddii had qadka si toosa ugu jira oo ku sugan magaalada jowhar cabdiraxmaan marka hore subax walaas haddii aad maqasho
subax la mid ah cabdiqaadir bal waxaa noo faahfaahaysaa isbedelka ku yimid qiimaha qudaarta
sarakac aad u weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha kubaarta da kala duwan ee kasoo gu'i jiray beeraha magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana la keeni jiray suuqyada magaalada qudaarta qiimaheeda hadda aada ugu sareeya jowhar waxaa kamid ah yaanyada basasha salaadada iyo noocyada kale ay ka kooban tahay sarakacan qudaarta ayaa waxaa sababay fatahaadihii roobabkii iyo weliba anyihii dhowaan ku hadsaday gobolka shabeellaha dhexe hadduu yar qudaarta la keeno magaalada jowhar qudrada qeybaheeda kala duwan magaalada inay ku filnaan jirtay bulshada ku nool magaalada jowhar iyadoona inteeda kalena loo iibgeyn jiray magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya marka saraka aada u weyn ayaa hadda ka jira ganacsatada qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in hadda qudaartii la keeni jiray suuqa hadda ay tahay mid gabaabsi ah islamarkaana beeraday beeraley yaryar islamarkaana in beero kooban een ka keena qudaarta hadda een ay yimaadaan magaalada hayeeshee aysan jirin een qudrad aad u badan ama qudaartii loogu bartay een beeraha jowhar hadda inay yimaadaan ma jirto
waata cabdiraxmaan marka laga tago magaalada deegaanada kale oo gobolka ka tirsan ayaa laga keeni jiray ee khudaarta gaar ahaan ee mahada iyo tuulooyinka hoostaga marka dhammaan ma roobabkii iyo fatahaadii ayaa saameeyey
waa maratay degmadaba hadda iyo gobolka shabeellaha dhexe een hadda ma jirto een qudrad ama waxyaabo kale een kaga yimaada een magaalada jowhar sababtoo ah weli waxaa go-an een wadada xiriirisa een jowhar iyo balcad oo jowhar iyo mahada oo in ka badan sideed bilood aan la isticmaalin marka een laga reebo wadooyin qarbajeex ah oo loo maro marka een waxay u muuqdaan een oo hadda kala go'an marka laga reebo wadooyinkaasi een hadda ay isticmaalaan een sidoo kale jirto qodob iyadana ka timaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexdeeda kan soo gaarta jowhar marka laga reebo qodob kooban oo doonyo lagu keeno gudaha magaalada
waa tahay marka dhinaca kalena balcad laftigeeda iyo jowhar intuu dhexeysay biyo ayaa xiray balkawan iyadana
Een, weli waa ay jirtaa een xidnaashihii een wadada xidhiidhisa jowhar iyo balcad een waxaa gooyey biyihii fatahadaha gobolka shabeelle iyo roobabka iyo xilliga deerta ee isbiirsaday een dadka qaarkii hadda magaalada waxay yimaadaan doonyo kuwaasi oo weliga dhexdiisa een soo mara een waxaa xusid mudan een magaalada jowhar een gaadiidkii ka anbixi jiray hadda waxaa yihiin kuwa wadooyin qaradiyaxa iyagana mara islamarkaa dhanka iyo afgooya een ka gala een magaalada muqdisho ee caasimada dalka een sidoo kale een een waxaa aad u kacay qiimihii een gaadiidka een lagu raaci jiray inkastoo qaldadix ay marayaan een jowhar iyo muqdisho een gaariga b l ka ee ka ambabaxa magaalada jowhar ama gaariga rakaabka ee ka ambabaxa jowhar markii hore waxaa lagu raaci jiray lacag dhan toddoba doolar hadda een qiimaha lagu raacana waxa uu gaaray een soddon doolar marka lagu daro een lacagta doonta een kusii keenaysa een degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe marka een xaaladda magaalada waxa ay tahay mid een nolosha bulshada een ay aada u liidato marka loo eego fatahaadaha roobabka iyo weliba ay ee, noqnoqda Een, degmada jowhar iyo deegaanka ku tegasan oo dadku weliba beera tacabtaa
aad baa mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa waryaheena kasoo warama magaalada jowhar cabdiraxmaan cumar xuseen wadano nooga soo waramayey sarakac ku yimid qiimaha qudaarta iyo isu socodka gobolka shabeellaha dhexe qaarkood oo hakad ku yimid kadib markii biyo xireen markaana wararka dibadda dowladda mareykanka ayaa ansixisay adeegsiga talaalka loogu hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban kadib markii saraakiisha caafimaadka mareykanka ay soo jeediyeen inay muhiim tahay in la helo talaal dadka kusugan mareykanka ee uu saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban ayaa lagu wadaa inay bilaabaan qaadashada talaalka toddobaadka soo socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka ee mareykanka loo soo gaabiyo f d a ayaa shaacisay in talaalkan waxaana hadda bilaabmaya daabulista dawada talaalkaani dadka ay saameeya mareykanka waxaa la sheegay in maalintiiba inta dhimatay ay gaaraysa ilaa iyo saddex kun oo ruux saatee inuu yahay dadka ugu badan oo saameeyay cudurka coronavirus dunida marka loo eego tirada dadka u dhintay iyo dadka ku dhacay guud ahaan warkiisu waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana saakane waa nagintaas
askari u adeeg shacabka